إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cumdatulaxkaam waxaan soo gaarnay baabu rahni waqayri arrahnu rahdana waa la fadxiin haadana waa la reebin luqada waa hubuud sugnaasho weeye sharcigana waxaa loola jeedaa jaclu maalin wahiiqatan bidayni yustawfaa minhu aw min amanihi inta cadara listifaau min dimati lgariim waxaa rahan loola jeedaa qofaa qof wax ka daymanah marka uu ka daynto ayuu qofkii uu daynka ka qabay wuxuu u dhiibaa wax beecoodu ansaxayo oo la gabi karo uu u dhiibaa wuxuu leeyahay ku kalsooni ahaan u hayso waqti hebelaan daynkaagii kuu keenaa haddaan kuu keeni waayo shaygaana la gadaa waad ka goosana marka kalsooniyuu ka dhigana shaygii haddii marka daynkii waqtigii uu ku keeno markuu daynka wada dhammeeyo a laga qaadan haddii daynkii waqtigii uu ku keeni waayana wuxuu xaq u yeelanaa qofkii dayntu ka maqneed shaygii inuu daynkiisi ka goosto oo shayga hadday dayntii isku nuucahayeenna uu kaba goosto maalan raashinuu dayn uga qabay waa keeni waayey waxa loo dhiibayna waa raashin kaloo ku nuuca waa ka goosana intiisa ama shaygii haddaysa islahayna ta la gado uu lacagtiisii ka goosana marka inuu ku kalsoonaada loogu tala qur-aanku waa sheegaa axaadiista nabigu waa sheege muslimiintu waa ku ijmaaceen qiyaaska waa ku sugan yahay ilaah wuxuu leeyay wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban fa rihaanun maqbuuda daynka marka la kala qaadanaa waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala amray in la qoro markhaatina loo sameeyo marka markhaatigaas iyo qoraalkaas qofkii daynka ka maqnaa kalsooniyay u tahay xaqiisi waa u cadiya markaasuu ilaah yidhi haddaad safar ku sugan tihiin oo kaatib iyo qof nootaayaysta aan la heli karin waxaa lagu kalsoonaana rahan inuu dhiibo ayagoo safar lagu jiraa wax kale la kala deymo karaa rahan inuu baxsho qofkii daynka qaato oo qofkii daynka uu ka qaatay uu u dhiibo rahantaas oo la qibloodo qofkii daynta ka maqneed uu gacanta ku dhigo daan gacanta lagu dhimin ma dhammaystirna qur-aanku waa sheegaa xadiiskana waaba midka uu ku bilaabi doono muslimiintuna waa ku ijmaaceen الxadيiث ثamaaنuun baعda المiئatayn xadiiثkaa sideetan iyo laba boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima ka wariyeen can caaishaةa radia الlahu canhaa ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى الlahu عalayه wasalam ishtanaa wuxuu ka gatay min yahuudiyin gaal yahuudi ah dacaaman cunto gaal yahuudiya ayuu cunto ka gatay shaciir ayna ahayd cuntadaas shaciir heed ayay ahayd gaal yahuudiyuhu ka gatay wa rahanahu wuxuu nabigu sala allahu calayh wasalam gaalkii rahan ahaan ugu dhiibay dircan dirac diracaasoo min xadiidin bir ka samaysan diraca oo birta ka samaysan waa dirac sil waa qamiiskaoo kale oo ka samaysan silsiladaa saacadda oo kale waa bir oo silsilada isi suran oo laysku laalaabi karo inta la kala fidyana la gasho karo waxaa loogu talagalay dagaalka marka qofku gelayo inuu gashado oo uga gaashaanto cadowga warmihiisa seefihiisa inuu uga gaashaanto nabigu waa gasho jiray sala allahu calayhi wasalam marka xadiidkaas waxaa laga qaatay gaalada in lala macaamili karo wax laga gada karo macaamilka adduunya waxgadashada wax ka daymashada wax dayminta gaalada in lala macaamili karo yahuudda iyo qayrkoodba wixii gaal xarbiya markaas aan ahayn waa lala macaamila nabigaaba la macaamilay sala allahu calay wasalam waxay kaloo culummadu ka qaateen xadiidkan qofka hantidiisa hadday xalaal iyo xaaraan iskugu jirto qofkaas waad la macaamili kartaa xaaraantii caynteedii haddaadan ogeyn cayntii xaaraanta kale la macaamili kartid maalan qofkan tukaanu leeyahay bariiska uu ku gado wuxuu kaloo leeyahay tukaan uu qaadka ku gado qofkaas waa la macaamili kartaa tukaankiisa wax waa ka gala karta lacag uu sidoo meeluu ka keenay aadan oqoonooda shaki ka qabina wax waa uga gada karta laakiin cayntii maalan tukaanna waa leeyahay qaadna waa gada lacagta qaadka isagoo siduu kuu keeno warya iga sarrifo ama iga gabo maya waa xaaraanti oo layaqaan waa lama macaamili karto marka qofka hantidiisu xaaraan iyo xalaal iskugu jirto xaaraantii oo taqaanoo soocan oo lacagtii sigaarka ah ama lacagtii tobaakada ama lacagtii qaadka oo la yaqaan ama lacagtii uu soo dhacay taas lagalama macaamili karo ma lagala macaamili karo laakiin hantidiisa xalaasha oo gaarkaa lagala macaamili karaa mid adugu aadan oqoon xalaasha iyo xaaraantu miday tahayna waa lagala macaamili kara saas waxay culummadu leeyihiin yahuudda xaaraan kama marnaato kama marnaato saasay u leeyihiin culummadu waa raahanahu nebigu raahan ahaanu ugu dhigay gaalkii dircan dirac oo min xadiidin bi taasna waxay culummadu ka qaateen rahantu inay sharci qofkii dayn qaata inuu rahan dhiibo rahantaas hadhow markuu waqtigii dhamaad hadduu keeni waayaa laga goosana hal shilin intuu daynka ka dhiman yahayna xaq umale inuu yidha raanta halaysiiyo waxaa kaloo xadiiska laga qaatay asbaabta in lala yimaado oo maalan qofkii dagaal hadduu gelayo jihaad dagaal kale maba bannaana hadda laakiin dagaalka jihaad fii sabiililaahi ah oo gaalada lagula dagaalamo kaas marka uu gelaayo ila kaa sharcigiiya ogole asbaabtii inuu la imaado oo uu xabadda uga gamba oo gaashaan u qabo sidaas darteeda tawakulka macnihiisu maaha inaad asbaabta ka tagto nabiga waa sayidulmutawakiliin inta ilaahay tala saarata sayidkoodii wey wa maca daalika wuxuu la imaan jiray sala allahu calayh wasalam asbaab laba dirac u mararka gabal iska kor gashay jira marka xadiiskan sidaas ayaa laga qaatay waxaa kaloo xadiiskan laga qaatay gaalada muslimiinta ku hoos nool oo aan xarbiga ahayn ee muslimiinta la degan milkigooda ayagaa leh lagama dhici karo idan la-aan lagama qaadan karo milkigoodu ayaguu sugan yahay waa lagala macaamila waa laga gadanaa waa laga daymana laakiin lama lagama qaadan karo ayagaa milkigooda iskale waxaa kaleetoo laga qaatay xadiidkan beec lacag aan la dhiibin wax waa lagu gadan karo loorka beriiska meeqadiga siina labaatan doolar waa kaa siistay dayn ahaan markay ta qaadato hadhaban keena hadduu kuu ogolaa hadda fiiri xadiiska ishtaraa waa gataa lagu leey raashinka nabigu waa gata xoolana ma dhiibin lacag ma dhiibin marka marka xoola aan markaas la dhiibin beecu ma ahan hoo iyo hoo kaliya hadduusan wixii ribada aha ahayn laakiin beeca shaygan intaas maiga siisana waa kaa siistay waa beec waa beec waa beec الحديث الحادي وثمانون بعد المئتين حديث كسيديتا يكوبي الله وابغل كقد رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم وحي كوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري مطل الغني قفك وحي استمر ميرنتيس ظلم وقرده مطلق وحي تهي قفك حقك قبوله أدو هيري كان حقي waxaad ku bixido inaadan siine aad dib u dhigto hadda hadhow ii imaaw beriyanku sii doonaa dhib male laba bilood kadib ii imaaw sidaas waa dulmi waa dembi waa xaaraan mana bannaana dulmiguna wuxuu keenaa qofku aakhira mugdi inuu qabrigu ku noqdo siraadka inuu mugdi ku noqdo saasay ku keentaa qofkii oo haysta xaqii lagu lahaa xaqaas wuxu raba ha ahaado dayn ha ahaado si kale ha ahaado xuquuqda laysku leeyahay xaq lagugu leeyahay waxaad ku bixidana aad heli karto dibu dhigidda aad meermeerido qofkii ood warwareejido oo aadan horay ka siin waa dulmi waa xaaraan qadcana mana bannaana haddii la yidhi madlulkhaniy haddii uusan qofku waxaysan daynka lagu leeyahay oo uu faqiir yahay inuu yidhaahdo waa soo reebaa dulmi maha iyaduu dulmi maahan kara mana bannaanaba in la yidhaah hadda keen isagoo faqiir ilaahay weyne aayad qur-aan uu leeyahay wain kaana duu cusratin fa naadiratun ilaa maysara haddii la helo qof faqiir ah faqri u saaxiib ah waxaa waa in la sugo ilaa uu ka helayo waxuu ku bixiyo in la xidhaa ma bannaano la yidhaha waa lagu xidhaa ilaad ka baxayn mar hadday caddaato inuu faqiiri haddii laysleeyahay waa hayaa oo waxa weeyaan xooluu leeyahay waa masalo kale taasna in la xaqiijiya lahaa laakiin haddii la og yahay inuusan haysan in la weydiiyaba ma bannaana waa in la yidhaahdaa xoolihii keen markaad hesho markuu keena waajib ku ah maxaa yeelay dulmigii waxaa nabigu ka dhigay qofka qeriga sifadaasuu ku xidhay haddii qerinimadii la waayo marka dulmi maaha qur-aankuna waa caddeey nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam waidaa utbica haddii la raacsiiyo axadukum qof inin ka mida calaa malii'in qof buuxa anaa qof xoola haysta falyatabic ha raaco tanuna waa masalo kaloo xawaalo la yidhaah xawaaladii oo aad tiqiineen oo lacagta lasoo tuuraayo maa waa dayn laysku bedela waxay tahay qofaa adiga dayn kugu leh adiguna mid kalea dayn ku leeda daynta uu adiga kugu leeyahay qofkaan iyo daynka aad qofkaas kale ku leeda waa isku mid lacaguu kugu leeyahay adna kaasaad lacag ku leedahay waa tusaale wuxuu kugu leeyahay dhar adna dharaadkaas ku leedahay waa isku nuuc dayntu waktiga adiga lagaa sugaa inaad bixido iyo waktiga qofkaas adigu addaynka ku leeda aad ka sugaydana waa isku wakti waxaa kuu bannaan inaad qofkii daynka kugu lahaa aad tidhaahdo daynkaan ugu laheed hebel aan ku leeyahay orod ka doono orod ka doono hadduu ogolaado marka uu yidhaha waa ka doonanaya khalaas uu kaa tago daynkaas waa kaa dhacay adiga qofki xataa haddii u diido adiga laguguma le laakiin qofkaanu marka horu khiyaar wuxuu leeyahy inuu yidhahdo aadimay adaa iga qaada isi uu xaq u leey laakiin hadduu raalli ku noqdo oo uu yidhahdo hebelan u doonanaya u doono hebelkii waxaa leedaha si lama raba dulmi iyo makred ood kii inta dabil u dhigtay aad leedahay orod ka doono kiinaad tidhaha iga si taasu waxa weya waa qof makri ka shaqaynaya ee waxaan ka hadlaynaa qofkii waa la hadash waxaad ku tiri daynkii aan kugu lahaa hebel si waqti hebelna si waqti hebelna si asaga khiyaar male ma dhihi karo aniga adaa iga qaada aduu iga soo doono ma banaan adugu xaqaad u leedahay inaad gacantaada uga qaadato iyo inaad qof dirsato xaqaad u leedahay isaga la weydiima raalli ma tahay la dhihima laakiin qofka rillaha la weydiina waa midkaa diraya kaas hadduusan raalli noqon lama diri karo hadduu raalli noqoduu tagana kuguma soo laaban karo dib dambe kuguma laha marka waxaana rabaa qofka aad u diraydo koow calaa malii'in qof haysta wuxuu daynkii ku bixiya inuu yahay dad faqiir u dirta adda waa duul duusan ogeyn ood faqiir u dirto aan waxaysanood ka weyday oo tidhaa waa haystaa ood ka doono waa kugu soo laaba waxaa la rabaa inuu haysto qofkaad wax u diraydo qof wixii bixinayo uu yahay ogol marka mucaamaladu inay fududaataa sharcigu rabaa dadka mucaamaladooda inay fududaato waxa way dhici kartaa qofkan daynka kugule iyo midka adada ka doono ayagu inay isku dhow yihiin oo isku meel badegan yihin marka waa xawaalaa la yidhaahdaa daynaa lagugu lahaa midkii mid la egaa qof kugu leeyahay khalaas dii lagu yidhaahdo keen waa inaad dhiibtaa adiga khiyaar male midka oo laleeyaha laga doono ee waxaa khiyaar leh qofka uu xawilayo la hebel ka doono iyo kan la xawilayo laleeya doono labadaas khiyaaraya qofka dhahaya daynkaad igu laheed mid la mid ahan hebel ku leeyahay muxiil a leedaha muxiil waa midka uu xawilaya mid kale leeyahay hebelaan ku leeyahay orod ka doonana muxtaal a leedaha ama muxaal muxtaal ama muxaal ka la leeyahay orod ka doono la aadayana muxaalu calayhi a leedaha xawaalad a leedaha saddexdaas mar haddii laisla helay xawaalad nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam waidaa ubica haddii la raacsiiyo axadukum qof inin ka mida calaa maliyin qof buuxa macnaa qof uu haysta wey qof qani ah oo daynka laga doonayo haysta falyatabic qofku ha raaco alxadiiu haani waamaanuun bacda miatayn xadiiska sideetan iyo labaya laba boqol ka gadaal rawaahu bukhaariyu wa muslimuun bukhaari iyo muslim ayaa ka wariyeen can abi hurayrata radia allahu canh qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam aw amase qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqla waa shaku raawi ruwaadii abu hurayre ka warida mid ka mid ahaa shakiyey inuu abu hurayra yidhi rasuulkaa yidhi iyo abu hurayra inuu yidhi rasuulka waxaan ka maqlay isagoo leh xukunku iskhilaafi maa laakiin dadaalka ruwaaddu waxay ku dadaalayaan lafdigii inay sheegaan oysan waxba ka bedelin hadduu yidhi rasuulkaan maqlay oo hadalkaan iyo hadduu yidhi rasuulkaa yidhi xukunka xadiisku labada waa marfuuc mar hadduu saxaabi yahay waxa dhahay laakiin lafdiga aad loo ilaalina labada lafdina waa kala cad yihiin waa kala cadin oo samictu ayaa sii caddaan badan marka qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi yaa yidhi sala allahu calay wasalam qaal amase qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calay wasalam ruwaadii abu hurayre ka wariday mid ka mida ayaa ku shakiyey waa shakun min axadi ruwaati yaquulu xaaluu rasuulku leeyahaan maqlay man adraka qofkii soo gaara maalahu maalkiisii bicaynihi daatadiisii cinda rajulin qof agtiis cinda rajulin nin agtiis ow insaanin waa shaku raawi ruwaadda mid ka midaha shakiyey inuu yidhi cinda rajulin nabigu iyo inuu yidhi cinda insaanin marka haddii la yidhaha rajulin laftirkeeda ninka waa baabu taqliido dumarkiina waa la mid insaanin haddii la yidhaha waaba caddo hadde rag iyo dumar waa isla soo gelaya marka mar walba macnuusku meelu tega qofkii maalkiisii cayntiisii ka hela qof agtiis qofkaasoo qad aflasa faqiiray fa huwa qofkaasu axaqu asagaa u xaqnimad leh asagaa u xaqnimo badan bihi maalka min kayri isaga qayrkiisu uga xaqnimo badanya waxay yahay xadiiska macnihiisa qofaa badeeca kaa gatay qofkii wuxuu noqday muflis muflis waxaa la yidhaah qofka xoolaha uu hayo iyo daynka lagu leeyahay daynku badan yahay wuxuu raba ha hayo mar haddii xoolaha lagugu leeyahay oo daynka iyo xoolahaad haydo dayntu badato muflisaa la yidhaahda dadka daynta kuu leh hadday maxkamadda tagaan ooy qaadiga sharciga ahe kitaabka alle wax ku xukumo u tagaan waxay dhihi karaan ay xaq u leeyihiin inay yidhaahdaan qofkaan daynan ku leenahay maamulkaa laga joojiyo xajri wax la yidhaha lagugu samayna waxaa lagu leeyahay xoolahaas aad haydo shay ka mid a ma maamuli kartid ma gadi kartid qof ma sii kartid khalaas day waxaa iskale dadka daynta kugu leh maxaa markaas la samaynaa xoolahaasaa la gadaa dadkii daynta kugu lahaayo dhan aa laysku keenaa qof walbaaba marka boqolkiiba inta ku soo adeedaa la fiilina qof kugu lahaa maalan hal milyan iyo qof kugu lahaa boqol kun isku qadar la siima daynkoo dhan a laysku daraa lagu leeya xoolahana marka loo qaybina boqolkii imisa uga soo aadaysa boqolleydaasa lagu qaybsanaa qof walbaa daynkiisii qadaru keela marka ilaa maalka iyo daynka ma isla e markaa qof walba qadaruu helaa daynkiisii qadarna waa ka maqnaana xoolaha waxaa loo kala badsan doonaa sida loo kala dayn badnaa marka sidaasaa sharciga qof walba nisbadaas wax ku qaadana marka waxaa dhici karta adiga hadduu maalan xooluu kaa gaday qofkaan maalan wuxuu kaa gaday waxay ahaayeen boos bannaan booski isagoo sidiihu u yaalla qof ma siin siima gadin waxna kama dhisin hantidaadii caynteediio wax laga bedelina meeshaan taallo waxaad xaq u leedahay inaad tiraa anugu dadka daynta le wax la qaybsanma xoolihii laga qaaday waa kuwaas ayagan qaada xaqaad u leedahay laakiin shardi maxaa ah waxaa shardi ah kow xoolihii adiga lagaa qaaday inaan waxba iska bedelin duu boos bannaan kaa gaday oo u guri ka dhisay khalaas meelaad u laadatama haba kama baabuur xoogaa jajabanu kaa gaday markaasuu inta garaash geeyo baabuurkii qarash badan geliyey baabuur aad u fiican ka dhig kuma laaba kartid hayla maal kalaa galay waxbaa laga bedelin shardi wey inaan waxba laga bedelin shardiga kale waxa ah lacagtii aad uga gadatay hal shilin inaadan qaadan ee haddaad qayb lacagtii haysatay ma dhihi kartid badeecadeedi waa tana waa kuu dhammaada hal shilin haddaad qaadato waa shardi inaadan shilin qaadan ma lagaa yeelay intii aan qaataan soo celiya khalaas waa kuu dhammaada waxaa kaloo shardiya qof kale inuusan xaqiis ku tacalluqin maalan qof kalaaba ka sii gatay dee kalaas oo u dhammaado ama qof kaleetaa rahan loogu dhibo adiga xoolihii lagaa gaday qof kalaa la yidhi rahaan u hayso maya qofka rahaantaade waa nagii soo marrayn rahaanta macnaheedu waa inuu dangiis ka goosto fayudaynkiisa ka goos marka calaa kulli xaal waxaa shardiya laba shay inaan horta waxba iska bedelin shayga lagaa gaday inaan xaq kalena ku tacalluqin mar hadduu sidaas yahay ood aragto adiga xaq waxaa leedahay waxaaga inaad qaadato oo aadan dadka daynta leh wax la qaybsan waxaagii aad tartiib u qaadato xaq aad u leedahay waxaa la mid ah qofka faqiirka noqday haddii qofkii dhinto iyadoo dayn lagu leeyahy waa saas oo kale xadiiska abu daawuudka caddayna ayumaa rajulin maata ow aflasa wuu nabigu yihi sala allahu alay slam nin kastoo dhinta ama faqiira fa saaxibulmataaci axaqu bimataacihi idaa wajadahu bicaynih qof kastoo dhinta ama faqiira qofkii alaabta laga gaday asagaa xaq u leh alaabtiisii hadduu helo ayadii nafteedii oon wax laga bedelin xaafidkuna waa xasan uu yidhi fatxulbaariga xadiiskaas markaa qofka hadduu dhinto iyo hadduu cayrtoobaba waa nuucaas man adraka qofkii haleelo soo gaara maalahu maalkiisii bicaynihi daatadiisii cinda rajulin nin agtiis ow insaanin qof agtiis qad aflasa qofkaasoo qad aflasa faqiiray fa huwa qofkii maalka laga gabayoo horaa axaqu u xaqnimo badan bihi maalkan min ayrihi ayrkiisu uga xaqnimo badan ayrkiisu uga xaqnimo badan sidaas way sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageen xanafiyada khilaafto abu xaniifa isagu waa khilaafo badeecada lama soo cesho kalooyin daad aragto xataa xoolaagii halkaas yaalla kuma dhegi kartid laakiin nabi maxameda caddeeyey waa caddahay jamaahiirta culummaduna sidaa sunnadu ay caddayday mareen qowlkaas abu xaniifana waa ridiyeen waxay dhahdeen xadiiskii nabigu khilaafsany alxadiiu haali waamaanuun bacda almiatayn xadiiskaa siddeetan iyo saddex laba boqol ka gadaa rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslima ka wariyeen can jaabir ibni cabdillaah radia allaahu canhuma qaala jaabir wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay wa fii lafdin qada nabiyu nabigu wuxuu xugmiyey jacala nebiyu nabigaa yeelay sal allahu calay wasalam qada nebiyu nabigaa xugmiyey bishufcati shufcuu nabigu xugmiyey sala allahu calayh wasalam fii kulli maalin maal dhammaantiis maalkoo lam yuqsam aan la qaybin fa idaa waqacat ilxuduudu xuduud hadday dhacdo oo dhulka la kala cabiro labada boos oo la kala gooyo qof walba xuduud loo sameeyo wa surifat iduruqu waddooyinkana la kala leexiyo oo qof uwaba layha albaabkaasaad leedaod gurigaaga uga baxee falaa shufcata shufca ma jirto baabkan xadiiskan wuxuu ka hadla baab dheeraa shufca shareecada islaamka waxaa ilaahay u soo dejiyey shar oo dhan in lagu suuliyo lagana hor tago qayr oo dhanna ummadda loogu soo jiido adduuniya aqiro wuxuu ka hadla markaa laba qof ayaa shurka ku ahaa hanti ma guurtaa hanti ma guurtaa sida dhul bannaan oo kale ama guri dhisan oo kale laba qof ama ka badana shurka ku ahaa labadii qofoo shurkada ahayd mid ka mid ah ayaa nasiibkiisii qof kale ka gaday isagoon u sheegin qofkii shirkada la aha uma sheegin ta tegey uu qof kale u yidhi booskan aniga qof kale islala nisaan leeyahay ama rubacaan leeyahay waa i beeca naga gaday waa kaa gadaa adugu la shurkow lacagtii ka qaada qofkan marta qofka hore asagaa khiyaar kula shurkoobay waa isiqiineen laakiin hadda qof cusub ah qasab kula shurkoobay hadhow qofkii anta yimaadu le booska daanaa kula lehogo walkaad iga soo gasha hebel sow shurko ma ahin haa hebelan ka gatay nasiibkiisa saacaddan laga bilaabo aniga adigaa shurka waxaa dhacdan inuusan qofkan isdabiicad keeni karin dhibaata inay ka dhacda imaan karta sharciga islaamku xal uu sameeyey marka waa maxay qofkan wuxuu xaq u leeyahay waa qofkii horeeto qofka hadda waxgatay shirkada la ahaa qofka cusub ee yidhi nasiiba layga soo gaday inuu yidhaa meeqaa lagaa siiyey intaas hoo aj kula shurkoob maayo aabbaa ima mayo may soos xaq u halkanna la dhihi ma hala dhaco oo la dhihi maayo xoolahaagii ha soo geli oo hadda waa dhac kana la dhihi maayo qof aadan aqoodoona oodan adigu dooran qasab shirkaha kugula ahaa shareecada islaamka fiir midna labada la dhibi ma laa darara walaa dirar intii uu ka siiyey ogaana kaasuu leeya intaasuu kaa siiyey ho dhaqaaji dee shirkoobi maydo aniga shufca la yidhahda shafcigu waa tirada oo labada oo isla eg marka xaqiisii uu lahaayuu xaqii kale ku darsaa shufcadu waa saas nasiibkii uu lahaa nasiibkii kale ku darsan haddii ka waran saddex qofaa shirka ahaa saddex qofaa shirka ahaa midaa nasiibkiisii gatay labadii kale xaqay u leeyihi shufcada waana qaybsanaya qaybtan kale waa kala qaybsanaya labadoodaa wada shufcaysana hadhow labadoodaa wada yeelana waa sidaas marka nabigaa xukmiyey sal اlahu alay slm marka shardiga fiiri shayga marka la shufcaysan karo o waa shay waxaa la yidha qaybsami kara maalan waa boos bannaan oo la kala qaybi karo ama waa maalan afar qol oo meel ka dhisan ay isla lahaayeen labiyo labay noqoneen waa wax la qaybi karo laakiin lama qaybin lama qaybin haddii la qaybiyey oo boosa isla lahaydeen waa qaybsateen calaamadaad ku kala mudateen qof walba intuu mitir leeyahay waa la yaqaan qof walbaaba haddii guri dhisto albaab gaaruhu yeelana waddada uu ku buxuu hele qaybtiisii u gatay kama shufcaysan karti nabiga fiiri hadalkii sal allahu calay wasalam faidaa waqacat ilxuduud soohdimo hadday dhacaan wa surifat iduruq waddooyinka la kala leexiyo qofo albaab gaara uu gurigiis ka baxo uu yeesho falaa shufcata shufca ma jirto haddii dii la yidhahdo qof labadii qof oo dhulkoodu dariska ahaa markuu mid gato ha laga shufcaysto beecna ma socday booska mid kastood galato midaa daris la kaasaa kugu dhegi laha marka mar haddii la kala calaamadaystay qof walbaa kiisuu gada karaa mara la shufcay karo jacala nabiyu wa fii lafdin qada nebiyu nabigaa xugmiyey sala allahu calayh wasalama bishufcati shafciga laga keenay shufcada xaqiisii uu xaqan kale kusoo darsana fii kulli maalin maal dhammaantiis maalkaasoo lam yuqsam aan la qaybin fa idaa waqacat ilxuduudu hadday xuduud dhacdo soohdimo la samaysto dhulkii la kala qaybsado wa surifat duruqu waddooyinka la kala leexiyo falaa shufcata shufca markaas ma jirto shufca ma jirto markaas alxadiiu raabic wa amaanuun bacda almiatayn xadiidka siddeetan iyo afar laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslima ka wariyeen can abi can cabdilaahi bni cumara can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma isagii abiis ba ilaahay raalliha ka noqday cabdullahi bni cumar ay ka wariyeen qaala cabdullaahi bn cumar wuxuu yidhi qad asaaba cumaru cumar wuxuu helay ardan dhul bikhaybara meesha la yidhaha khaybaruu ka helay khaybar waxay ahayd magaalo beeraleey ah oo yahuud degan tahay sanadii toddobaad ayaa nabiga sala allahu calayh wasalam uu ku duulay gaaladaas dagaal dheer kadib waa ka gacan marooji xoog u uga qaada waa ka gacan marooji ilaahayna waa ka guuleeyey dhulbeeraad waxay lahayd aad u ballaaran oo timir iyo waxyaalo badanoo ka baxaan saxaabada iyo nabigana sala allahu calay wasalam dad beera ka shaqaynaya ma ahayno jihaaday u taagnaayeen jihaad hebel ha la aado waa laga yimid mid kale ha la aado marka qaniimadii nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu u qaybiyey dadkii mujaahidiinta ahay mujaahidiintii u qaybiyey nabigu sala allahu calay wasalam cumar ibnu khadaab markaa mujaahidiintaasuu ka mid ahaa nasiib weyn uu hela weligiis noloshiis xooluusan helin hor dhulbeereed aad u qiimo badan uu hela oo noloshiis xoola la qiima eed uusan arag markii la qaybsanaya uu hela fiiriya marka saxaabadu qur-aanka qur-aanka markay maqlaan aayad kasta qofku wuxuu go-aankiisu ah inuu ku dhaqmo xadiid kastuu maqlaan inuu ku dhaqmo waxay horay u maqleen oo ilaahay qowlkiisa oo uu ilaah yidhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibbuuna wanaag kaamila gaari maydaan ilaa waxa aad jeceshiin wax ka mida aad bixideen aayaddaa saxaabi kastaa wuxuu jeclaa inuu ku dhaqmo oo xoolihiisa waxa uu ugu jecel yahay uu bixiyo wax ka mida sida abu dalxa uu bixiyey beertii bayruuxa cumarra sidii oo kaleu raba waddadaasay wada maraya qof walbaba xoolihiisa shayga uu u jecel yahay kaasuu dhiiba kaasuu dhiiba marka qaala cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi qad asaaba wuu helay cumaru ardan dhul bikhaybara meesha khaybar la yidhaaho ka helay fa ata nebiga nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam yasta'miruhu xaalo uu kala tashana fiiha dhulkaas nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam asagoo kala tashana wuxuu go-aansaday inuu dhulkan sadaqaysto nabiga markaa sala allahu calay wasalam uu yimid oo uu leeyahay sida ugu fiican sida uu igu ajar badan ii sheeg hal qof inaan siiyo masaajid inaan ka dhiso ceel inaan ka qodo sida iigu ajarka badan ii sheeg taasna marka culammada waxay dhaheen waxaa laga qaatay qofka marka uu raba daacaadka ama wanaagga inuu sameeyo dadka ahlulcilmiga ah ahlulfadliga ah inuu la tashado oo u dooraya wanaagga oo u idhaahdo baahida ugu badan waxaan rabaa inaan waxaa sameeyo wanaagahe baahida ugu fiican oo ugu ajarka badan ajarka waxa weeyaan hadba wuxuu ku jiraa meesha islaamka ugu baahi badan yahy mar waxaa jirta meesha masaajid la-aanaa jirta ayada u fadli badan mar waxaa jirta fakri oo gaajo oo dadkii gaajo u baaba'ayaan masjid waxaa kaaga ajar badan miskiinka inaad siido mar waxa weeyaan jihaadkiiyaa u fadli badan oo waxa weyan jihaadkiiya calankiisiya taagan cadowgiyaa la rabaa in la dafciyo marba meelaa fadli badan marka dadka ahlucilmiga ah inaad kala tashato tidhaahdo meesha ugu sarayda mar dugsi qur-aana lala eg oo dugsida qur-aanka ugu fadli badan cibaado ma jirta mar walba keligeed iska fadli badan ilaa iimaanka un mooye de iimaankaasa wax lamida lama arko soo ma jeedi iimaanka iyo cibaadooyinka noocaasa maahane acmaasha kaleeto xaajada markaas loo qabay ku kala fadli badnaataa wa khaasatan sadaqaadka laakiin iimaanka dee salaadii iyo kuwaasu wa waa iska taagan yihin iyagoo iska taagan yihin marka nabigu u yimid sala allahu calayhi wasalam asagoo amar weydiinayoo la tashana wuxuu yidhi faqaala cumar wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo innii aniga asabtu waxaan helay ardan dhul bikhaybar meesha khaybar la yidhaahan ka heloo qaniimadii iga soo aaday dhulkaasoo lam usib aanan helin maalan maal qaddu weligay maalkaasoo huwa anfasu ka qaalisan cindii agtayda minhu dhulkaas weligay maal ka qaalisan ma aanan helin marka maal adduunyo loo qura ma iiliad shayga ugu qiimaha badan xagga aakhiraday u xawilanayeen maxaa yeelay mustaqbalkoodiiyay ka aaminsanaayeen adduunyadaana meel yaroo ku meel gaara marka waxyaalaha hoose ayadoo lagula noolaa kara marka wuxuu hi adduunka noloshaydii maal ka qiimo badan ma helin maal saasaan hel famaa ta'murunii bihi maxaad i amrayda seen yeelaa halkaan kula baxa maalkaas qaaliga famaa ta'murunii bihi fa qaala nabigu wuxu uhi inshiita haddaad doonto inaad marka la baxdo xabasta waad xabisayda aslaha waa xabisayda waxay tahay waqaf weeye lama gabi karo qof lama sii karo lama dhaxli karo waa xabisayda waqafku waa maxbuus waad xabisaydaa waa waqfaydaa wey waa waqfaydaa sidaas wey inshita haddaad rabto xabasta waad xabisaydaa aslahaa dhulkan asalkeeda wa tasadaqta bihaa waa sadaqaysane waxaad tidhaha waa ii waqaf lama gabi karo qof lama sii karo lama dhaxli karo waana sadaqo midhaha ka soo baxa waxaa ka soo baxaa lagu aa la isticmaalaho laga faa'idaysana qaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi fatasadaqa aabbe waa sadaqaysta bihaa dhulkii hayra annahu shaaniye laa yubaacu lama gabi karo asluhaa dhulkaas weligiis lama gabi karo walaa yuuhabu qof lama sii karo walaa yuurau lamana dhaxli karo lama dhaxlo waa waqaf marka waqafku wuxuu ku socdaa magaca uu u baxsho qofkii sadaqaysta fiiriya marka asalkuna waa saas waqaf lama gado qof lama siiyo lamana dhaxlo maahan masaajidkan aabbehyaan ka dhali masaajid lama dhalo ya waa la dhalo masjidkaan aabbehyaan ka dhalo kule masjid lamaba dhaxlaba waqaf oo dhanna waa maahan masjid waqaf oo dhan lama dhaxlo lama bixiyo qof lama siiyo lama siiyo waqfiddana waa inaad qofku u sheegaa shaygan faa'iidada ka soo baxda meeshay ku baxayda waa inuu isagu cayinaa meeshaas uu cayinay wax lagama bedeli karo qofka waaqifka qownkiisa wax yar lagama bedeli karo haddii hadda suuqaa nin aado oo labaatan kitaaboo qur-aana uu soo gado oo uu masjidkaan keeno oo yidhaha masjidkaan abubakar sidiiqan ku waqfo ta laga qaado masjidkaas lama gey karo deriska la ta laga qaado dugsigaan qur-aan laguma akrisan karo ta laga qaado meeshaan qur-aansaar xaafada laguma soo akrin karo yaa ku waqfay xaafadda waqafku wax lagama bedelo laakiin fiiri qofaa wuxuu waqfay kutub wuxuu ihi muslimiintaa la siiyo qofkii loo soo dhibay toban wuxuu siiyey masjidkan tobanna dugsigu siiyey tobanna qof muslim oo kale u iska siiyey hadhow qofaa inta inuu yidhi kitaabaan qur-aan ka akrisaan raba xaafadda uga socda tobankaa mid ka mid oo la sii kara haya qofkan awal lama dhihin masjid abubakar sidiiq geed ee waxa la waa waqaf waqaf caamuu ah waa ka duwan yahay kii yidhi abubakar sidiiq hala geey shaqa iskuma laha labadaa kirta masjidka ina wada yaali hadda masjidka waa la wada hela labada u fiirsa waa inaad taqaan waqafka qofka waaqifka qowlkiisa lama khilaafo magaca uu ula baxayuu leeyahy magac kale ma yeelo xugun kale lama marsino hadduu yidhaha muslimiintan ku waqfay khalaas qof kastoo muslimaa iskale hadduu yidhaha meel hiblaan ku waqfay meeshaa iskale khalaas qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fatasadaqa cumaru cumar wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraa'i dadka fuqarada midhaha ka soo baxa beertaada wa fi lqurbaa qaraabadiisa cumar ibnu khadaab qaraabadiisa wa fi riqaabi addoommada oo waxa weeyaan la xoraynayo wa fii sabiilillaahi jihaadka gaalada lala jihaadayo wa bni sabiili musaafirka wa dayfi martiga intaasay waqafku sanad kasta wixii ka soo baxa sanad kasta wixii ka soo baxa lixdaasaa loo qaybina lixdaas a loo qaybina lixdaa lagu kala bixina hale lixdaa wada leh wuxuu yidhi cumar walaa junaaxa wax dembiya ma ahaanin calaa man weliyaha qofka tawaliya waa qofka ka shaqeeya beerta shaygii waqafka ahaa wax soo saari maa haddaan laga shaqayn qofka ka shaqeeya an ya'kula inuu cuno minhaa beerta bilmacruufi si wanaaggeeda la yaqaan macruuf waa maxee qofka shaqaalaha midhaha uu cunoo kalu ka cunaa wey alcaadatu muxakamaa laydhaha curfiga wax badanaa lagu xukmiya qofkii waqafkaas ka shaqeeya qofka beeraha kale ka shaqeeya timirta uu cunoo kalu ka cuni kara dembi ma waa u bannaan ow yucima inuu quudiyo sadiiqan saaxiib waxaa kaloo u bannaan qofkii beertaas ka shaqeeya xoogaan midhaa inuu qof saaxiibkiisa uga dhiibo oo idhaa beer timiraan ka shaqeeyaahe oogaa shantaas kiilaan kuu soo dhiibo cun waa u bannaan cabdullahi ibn cumaraa ka shaqayn jiray mid saaxiibkiisa maka jooga markay soo go'do xoogaay uga dhiibi jir xoogaay uga dhiibi jir hayra mutamawilin fiihi xaal uu yahay mid aan maal ka dhigay maal kama tamco karo qofka waqafkan ka shaqaynaya lama ogola inuu hanti ka dhigto asalo sa uu leey hayra mutamawilin xaal yahay mid aan maal ka dhigaynin fiihi waqaf wa fii lafdi waxaa ku sugnaa hayra mutacafilin xaal uu yahay midaan asal ka dhiganayn mutaair waa mutaasil waa asalka macnaha sida hanti uu lahaa jiroo kale kama dhigan karo hanti uu asal iska laha hayra muta'ailin xaaluu yahay mid xaaluu yahay mid maal asala ka dhigana kayrkiis xaaluu yahay wy mutaail waa mutakid asla maal maal asalkiis mid ka dhigana marka waqafku waa cibaado aad u weyn waana cibaadadii nabigu yidhi salى اlahu alيه waslm xadiiska muslimka idaa maata اlinsaanu inqaطaca camaluhu ila min alaain sadaqa jaariya banu aadanka qofku markuu dhinto camalkiisu waa go-a marka laga reebo sadaqa jaariya iyo laba kaloo nabigu sheegay jaabir bn cabdlaahi fiiriya wuxuu yidhi lam yakun axadu min asxaabi rasuuli laahi salى اlahu alيه wasalam daa maqdarati ilaa waqafa hal qof oo saxaabadii nabiga ka mida ma jirin oo aan wax waqfin hal qof oo xoolo leh oo xoolo heli kara oo aan wax waqfan saxaabada kuma jirin imaamu shaafici wuxuu yidhi jaahiligii hore carbeed ma aysa noqon waqafka islaamkaa bilaabay imaamu tirmidi wuxuu yidhi saxaabada mutaqadimiinta ahlucilmiga wax khilaafa loogama oga waqafka dhulka la waqfa inuu bannaan yahay weligood iskuma khilaafin culammada muslimiinta dhulka in la waqfo waqafkana waxaa la fiiriyaa hadba baahida hadba baahida sidaasaa ajarku ku kala badan yahay sidaasuu ku kala badan yahay dhulka waqafka waa ogaane lama gadi karo abu xaniifa wuxuu qabaa in la gadi karo culummadu waa ku ridiyeen waxay yidhaahdeen xadiiskii nabiga halkan taaganoo diidaya see loo gadaya see loo gadaya ma bannaano lamana gadi karo laakiin imaamu axmed wuxuu yidhaahdaa mar la gadi karaa jira waqafka waa maxay dhul ayaa shay lagu waqfay maala waxaa la yidhi meeshaan masjid wey dhulkaa khalaas wuxuu is yidhi raadi bal waxaad ku dhistay intuu raadinayaa geeskiisa masaajid weynoo jaamica laga dhistay laba masaajidna layskuma agdhiso xal layskuma dhejin karo dhowr boosa u dhaxay oo hadduu dhilaawan ha lagu dhejiyo kaas ma isku dhegayaan boqol boosaaba udhaxayda ama labaatan boos meeshayna laba masaajid ma qaba karto waana qalad in laba masaajid la iska garabso ama waxay noqotay meeshiiaba waxay noqotay xarun aan masaajid loo ogolaynoo aan dadbadda gelin wax kalaad degay safaarado aan muslim ahaynaaba degay ha oon tukayn ayagu in la dhex degana aan ogolayn dhulkaani waqafkaana meeshuu kaaga yahay xaaladaasoo kale wuxuu leeya imaam axmed markay dhacdo waa la gaba meel kale oo ay ka suurtogelaydaa lagu bedela ee la dhihi maayo waa waqaf laba gada halkiisa ku baabo ma taas xikmad ma shaygaad waqaftay waa socoweyn meeshii suurtagal maaha waa socoweyn waxaa loo jeeda weligeed la rajay maa ina socoto ee hadduu maalmo socoweyn maalan meelan masjid ka waqaftay waa laga qaxay xaafadaas laakiin dib mustaqbal dambe in la dega waa la rajaynaa ma la gadi laakiin haddii laga quusto la dhihi maayo ha baabo la dhihi ma ee waxaa lagu bedelaa meel kale ama meeshii waxa weeyaan tusaale meeshaan masjid ba lamahay meeshaan dhulkaan masjid aad ugu talagasho masjid waa noqon waayo laakiin qur-aan in lagu dhigtu noqon karaa waa bedeli karta laakiin masjid waa laga samray waa shardi in laga samray qur-aanka lagu dhigtaad leeda waqafkii waa la bedela ee la baabiima dhulki alxadiiu alkhaamis waamaanuun bacd almiatayn xadiidka siddeetan iyo shan iyo laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can cumara cumar ibn اlkhadaab radia allaahu canhu waxay bukhaariy muslim ka wariyeen qaala inuu yidhi xamaltu calaa farasin nin ayaan faras ku xambaaray fii sabiil lahi jihaad nin mujaahid ah gaalada la jihaadaya aan faras sii maxaani faraskaas u kaalmayso jihaad faraskaas u kaalmayso xamaltu waan xambaaray nin calaa farasin aan ku xambaaray macnaa farasaan siiyey wey fii sabiilahi jihaad ayaan kula xambaaray fa adaaca ninkii waa dayacay fa adaaca waa dayacay hu faraskii alladii ninkii kaana farasku cindahu ninka agtiisa uu ku sugnaa ninkii waa dayacay faraska wax siima cunto siima caabtuu iska noqday faraskii dhammaa kadibna inuu gatuuba doonay ninki wuxuu arkay marka cumar ninkii oo faraskiioo caatayu u joogo oo inuu gatana rabo inuu gatana rabo markaasuu is yidhi amadka faraskana farasu yaqaan oo qiimo badan amad ka gadata oo lacagta uu ku rabo ka siida saasuu is yidhi laakiin saxaabadu iskama samayn jirin wax ee marka hore sharcigay tegi jireen ma noo bannaan tahay ma bannaana miya sharciga markay ogaadaanay sharciga raaci jirin ee sida annaga in badan aan samayn inta waxalayno kadib sharcigu wuxuu ka qabaa saasaan yeelay ee intaaga yeelinaa la rabay sharciga inaad aaddo sida saxdaa waa saas marka nabigu u tegey fiiri wuxuu yidhi cumar fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu ninka inaan faraska ka gato wa danantu waxaana u maleeyey annahu ninku yabiicu faraska inuu ku gadaa biruqsin raqiis waxaana u maleeyey maadaamuu caatan noqday faraska ninkaana uusan farasba nin danaynaayo ahayn inuu raqiisku gadaayana waa u maleeyey fasa'altu nebiya nabigaan weydiiyey sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahiy ma ka gadan kara anaa siiyey fa qaala nabigu wuxuu yidhi laa tashtari ha ka gadanni walaa tacud hana ku laaban fii sadaqatika sadaqadaada wa in acdaakaw haba kaa siiyo bidirhamin hal shilin hal shilin xataa duu kaa siina ha ka gadan sadaqa adiga aada ilaahay dartiis u sadaqayn ayaysan kugu soo laaban fa ina alcaa'idda uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam fa ina alcaa'idda qofka ku laabanaa fii hibatii wixii uu bixiyey kalcaa'idi qof ku laabanaayuu la mid yahay fii qayhi matagiis qof inta hunqaacay hunqaacdiisa cunayuu la mid yahay ma fiicanta waxaas ma fiicna mana bannaana sharcanna ma bannaana marka tanfiir a la dhaha waa cayrin qofka laga cayrina arrinta arrinta aad inay u fawqan tahay marka la suureeyo waxaa la rabaa inaad ka cararto oo ka fogaato marka waxaa halkaas caddaaday qofkii qof wax siiyaa ma bannaana inuu ku laabto ka gato isi inuu yidhaahdo asaga xataa duu ku siiyo maya kuma banaan inaad ka gadataa kuma banaan dadka gabal sekaday saasoo kale ku dhacdaa qofuu seke siina kadib uu leeyahay iga gadane khaasatan dadka xoolaha ariga geela looba qofku imaana sekaduu siina markuu siiyo neefka gacanta u gershuu leeyahay waa ma jiidi kare ma iga gadata kaasuu la iska sii daa misaad ku rabta inta hoob ebrow lamaa ku laaban sadaqada ma ogtahay qofka aad aduu wax siiday siduu raba xataa kaagama gorgorsan karo siduu raba xataa marka xataa xoolahaaga qayb ka mid hon beecayn waa kuu soo laabeen ee xataa si dhaba kaagama wada gadan karo ila adaaba siiyey marka albaabkaas iska xid wa fii lafdi waxaa ku sugnaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii qofka yacuudu ku laabanaa fii sadaqatii sadaqadiisa kalkalbi ey uu la mid yahay eygaasoo yacuudu ku laabanaa fii qayhi matagiis ey matagay ee matagiisii dib u cunaaya ma wax qurxoona maya qaar ay yidhaahdeen eyga hadda waxba xaaraan kama ahan waa bannaanta in lagu laabto dii nabigu yidhi eyu la mid yahy subxaana eyga waxa weeye suuradda fiiri suuradda nabigu muxuu sheegay foolxumadeed soo maha shay foolxunma waxaa loo sheega ha la sameeyo mise ha laga cararo ha laga carara loo sameeyo marka ma banaana waa in aad looga fogaadaa xaaraan qadcana wey mana banaan alxadiiu saadis waamaanuun bacda almiatayn xadiiska siddeetan iyo lixi laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari muslim waxay ka wariyeen can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaas ina rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi alcaa-idu qofka ku laabanaa fii hibatii shaygii uu bixiyey kalcaa-idi qof ku laabanaa uu la mid yahay fii qayhi matagiisa alxadiiu saabici waamaanuun bacda almiatayn xadiiska siddeetan iyo toddobayo laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim ayaa waxay ka wariyeen can nucmaan bni bashiir nucmaan ibni bashiir saxaabiga la yidhaha radia allaahu canhuma isagiyo abiis baa ilaahay raadi ha ka noqdeen xadiiskan axaadiistan hadda soo marnay uu masale ka soo reeba waa maxay qof qof wuxuu siiyey ka cesho kara waxaa ka jira waalidka waladkiisa waa ka cesho kara xadiiskan intaasuu rabaa qof qof wuxuu siiyey dib uga cesho kara waa siiyey dib uga qaadana waxaa ka jira waalidka wixii uu siiyey awlaaddiisa dib uga qaadan kara xataa hadoon waalidku raalli ahayn waa ka qaadan kara maxaa waalidka iyo xoolahaba asagaa iskale waalidku anta waa maaluka liabika midaa ku yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam aabbey xoolahayga muxuu ku leeyy imisuu ku leeyy markaasuu ku yidhi anta wa maaluka liabika adiga iyo maalka labadaba aabba inay xayt meequu leey aduuba ku leey adiga maalkaba asagaa inay marka waalidku wixii uu waladkiisii siiyey dib uga qaadan kara dib uga qaadan kara masaladan marka waa istina iyo soo reebiday masalada hore u laakiin qof kale zawja ninka xaaskiisa wuxuu siiyey kama qaadan karo hadday siido xataa waa ka xaaran waa ka xaaran hadday siido xaasku ninkeeda xoolahay siiday dib ugama cesho karo hadduu siiyo waa ka xaaran uma banaan qof wuxuu bixiyo kuma laaban karo halkaas masalaa laga soo reebaya waalidka wixii uu awlaaddiisa siiyey dib uga cesho karo nucmaan ibnu bashiir radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi tasadaqa calaya abi aabbahay wuxuu igu sadaqaystay bibacdi maalihi maalkiisa qayb ka mid aabbahayaa maalkiisii qayb ka mida igu sadaqaystay fa qaalat ummi hooyadeeya waxay tidhi camra bintu rawaaxa cabdullahi ibn rawaxay la dhalatay laa ardaan raalli noqon maa xataa tushida ilaad markhaati uga dhigto rasuulallahi sala allahu calay wasalam waxay tihi aad u xooji bal wiilkaaga waxaa la siiyey rasuulka markhaati ha looga dhigo horta warkaasu ha gucee ilaa waaba dariiqii wax ku weylaha wiil raalli noqon maayo mana qancay tiri ilaa aad rasuulka markhaati uga dhigto sala allahu alay slam xataa dad kale yeeli ma wiilkayga waxa aad siiday rasuulka ku markhaati geli fandalaqa abi aabey waa tegay ilaa rasuulilaahi u tegay sala allahu calayh wasalam liyushhida si uu markhaati uga dhigo calaa sadaqatii sadaqadeeda uu siiyey faqaala lahu rasuululahi sidaanaa la rabaa qofka culummada marka wax la weydiiyo waa inuu faahfaahin ka dalbaa qofka arrin u caddaata ee arrin duduranta loo sheego uusan iska gelin rasuulka xikmadiisa fiiri sala allahu calay wasalam markuu yihi rasuulka allah bashiira ku yidhi wiilkayga nucmaana aan xoolahaa siiyey islaantiina waxay tihi raalli noqon ma ilaa rasuulku markhaati ka noqdo markhaati kaala ka noqo inaan siiyey faqaala lahu rasuululahi rasuulka allah ku yidhi sala allahu calayh wasalam afacalta ma ku samayday haadaa waxsiintaan biwaladika walad waa mufrad macrifo loo idaafeeyo cumuumun faa'idaynaa biwaladika carruurtaada dhammaantood kullihim dhammaantood dhammaan mid walba intaanoo kale ma siido qaala wuxuu yidhi bashiir laa ma anan siin keligiisaan siin qaala nabi wuxuu yidhi ittaqu llah war ilaahay ka baqa wacdiluu cadaalad u sameeya fii awlaadiku carruurtiina rabbi ka baqa carruurtiinna cadaalad u sameeya haw kale ee xanine farajaca abi aabbahay waa laabtay faradda waa ceshaday tilka sadaqa sadaqadeeda waa ka ceshaday wuxuu yidhi wa rasuulkii uu tegayo maba bannaanaba annagaaba qaldana ilaahana badbaadshay marka raalli iska noqo ha wax la-aan raalli ku dhintay waa ka qaad wa fii lafdi wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugan nabigu wuxuu uhi falaa tushidnii markhaati ha iiga dhigin idan idan waa maxay id lam tafcal haadaa biwaladika kullihi carruurtaadoo dhan haddaadan wada samayn idan tanwiinta bedelka ee jumlada xadfin idan id lam tafcal haadaa biwaladika kullihi mar haddaadan carruurtaadoo dhan sidaan yeelin fa innii aniga laa ashaddu markhaati ka noqon ma calaa jawri jawr jawr waa dulmi waa eex eex laba qof in loo kala exda ma xalaalan mise waa xaaraan waa xaaraan nabigu marka wuxuu leeya waxaan waa jawr anigu jawr markhaati ka noqon ma meeshaas marka waa caddahay inaysan bannaanayn waalidku weladka uu dhalay inuu kala roonaado kala roonaashadana waa han waxa xoolaha laga dhigana ee ma ahaan un wax walboo la siina welad waxaa dhacda weladkan waxbuu bartaa waxaa ku baxda boqol kun oo shilin soomaaliya ku barta kamana waxbarashu wadaa waxaa ku baxayda saddex milyan ama shan milyan bishi waa labadabaa lagu kala bixina maxaa yeel islama baahi eg islama baahi eg marka baahidiisaa kan la xallina kana baahidiisa laakiin kanaa tiri booskan waa kugu qoray kana wax kuma qorin waa kana cadaalad darradu fiiri ama kan xoolahan qaadee ku shaqayso kana wax ma adan siin laakiin baahida mid walba baahidiisa la fiirinaa ma ahane shilinkan kansiyo kalaan siina maahan cadaalad oo hadda macadaalada fiiri midkaanu maalan shan carruuruhu dhal isaga iyo carruurtiiba waa qadaya kanuna qado uu guriga ka cunu raba carruurna ma balaato labadooda isku haddaad tidhaahdo nin walbaaba wuxuu leeyahay saxan bariis macadaalada maahan cadaalad maya kan iyo shantiisa waa inaad waxaad u heli kartaa siine kaanna bariiskiisu guriga ka cuna waata cadaalada midaa xanuunsaday wuxuu u baahan yahay shan iyo toban kun oo dollar in lagu daweeyo midkan kalena ilaahay caafimaadu siiye markaa shan iyo toban ku daweyda kan shili sii may hayna ma jirine marka waxyaalaha baahida mid iyo baahidiisaa la fiirina laakiin xoolaha xoolanimada loo haysana kuwaas ka sin ama ka wada dayso ayagu ha kaa dhaxleen uga leexo ilaaha u qaybiyey ama ka sin cadaalad u samey waa sidaa marka waa jaw wa fii lafdi waxaa ku sugnaa faashid markhaati uga dhig calaa haadaa waxaan aad weladkaaga siiday hayrii qof aniga qayrkayo aniga aan ahayn shaaficiyadu halkaana ku dhegeen waxay idhaahdeen nabigu maadaama uu yidhi qof kale orod markhaati uga dhig waa bannaanta ee waa laga fiican yahy war arrintaanu maahan bannayn ee macnaheeda waxaa la yidhahdaa tanfiir cayrin wey markhaati ka noqon maayo orod qof kale markhaati uga dhig waa cayrin calaamaة iبn اqayim raimah اllah calaamaة iبn اqayim raximah اllah wuxuu yidhaahdaa tahdiibu sunanka juska شhanaad boqol sagaashan iyo ko nabiga alfaada ka soo arartay xadiiskaas mar wuxuu inu yidhi akula waladika naxalta mila haada carruurtaadoo dhan ma sida kanoo kale qaala la qaala rasuul lahi salى الlahu alay slm farjicu cesho ka cesho sow ma cadda mar kalena nabigu wuxuu yidhi faruddahu cesho mar kalena wuxuu yidhi fattaqu llaha wacdiluu bayna wlaadikum waa laabtay waa ka ceshaday mar kalena wuxuu yidhi falaa tushidnii idan fa inii laa ashadu calaa jawr jawr kama markhaati kacayo ee markhaati ha iga dhigin mar kalena lafdi kalena wuxuu yidhi faashid calaa daalika qayrii qof kale ka markhaati uga dhig lafdi kalena wuxuu ku yidhi ayasuruka an yakuuna banuuka fi lbiri sawa ma ku faraxsan tahay oo ma ku farxad gelinay caruurtaadu xagga biriga inay kuu sinaadaan oy kulli baari kuu wada noqdaan qaala balaa haa qaala wuxuu uhi falaa idan hadde ha yeelin ha u kala hoonaan adugu ha fidnayn soo ma ridi inay kuu wada baari noqdaan adugu ha iska fidnayn caruurta oo ha u kala hoonaan fiiri sawma cadda lafdi kalena wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam afa kullahum acdayta kamaa acdaytahu mid kasta dhammaan ma siday intaanoo kale qaala laa qaala falaysa yasluxu haada arrinkaanu ma suubana uyi wa inii laa ashhadu ilaa calaa xaqin anuguna waxaan xaqayn markhaati kama noqdo macnaheedu waa maxay xaq maaha soo maaha lafdi kalena markaas wuxuu yidhi intaas oo lafdi saxiixay ku sugan yihin saxiixu muslimka iyo bukhaarigay ku kala yahayen marka hadal lafdiga xadiiska oo ah falaa tushidni calaa jaw waa cabd lafdiga ah ishhad calaa haadaa kayri qof kale markhaati uga dhig laysa idnan maahan idnid iyo fasax nabigu u fasaxay maaha ee waa maxay bal huwa tahdiid waa good hadda fiiri qur-aanka faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur qofkii rabay ha gaalooba kii rabaana ha islaam faman shaa falyumin faman waman shaa falyakfur qofkii rabaana ilaahay ha rumeeyo kii rabaana ha gaalooba ma ma fasax dadka la fasaxaya maya maya waa goodi meesha ugu dambeeye wey haddaa fiiri adiga caruuraada waxaa leedahay ma diyaar inaa qur-aanka hay iska seexo waxaad ka heshaad leedahay fasax miya ma seexo miya maan waa good dhaaru iyo hanjabaadu ha marka waa nucaas fiiri quraanka i'malu ma shiitum innahu bima ta'maluna basir i'malu ma shiitum waxaad rabtaan sameey ilaahay waa in arka ma fasaxa inaan xumaan sameyn maya waa good marka ishad ala ghay waxa weeyaan ishad an ala ala hada ghayri waa good ee fasixid maahan marka caruurta waa xaaraan in loo kala roonaada ma banaana ma banaana ma banaana laakiin mas'alo muhiim ah mararka gabalna dhacda ku baraaruga waalidku hadduu qalad galo oo caruurta u kala roonaado oo maalan midkaan hantiyuu siiyey kanna waxba ma siin waana dhintay hantidaas uu siiyey dhaxal maahan isaga iyo aakhiradiis laakiin dib layskuguma qabsan karo masaladaasaa lagu baraaraya hadhihii nabiga yidhi aan loo kala roonaan marka waa dhaxal dhaxal maaha tanu tagtay tanu waa tagtay laakiin asagaa qalad galay wey marka sidaas alxadiiu haamin wa amaanuun bacda miateyn xadiiska sideetan iyo sideedeeya laba boqol ka gadaal rawaahu bukhaariy wa muslim can cabdilaahi bni cumara bukhaariy muslimaa ka wariyeen cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam caamala wuxuu kula heshiiyey ahla khaybar caamala waa ku shaqaaleeyey oo shaqaalu uga dhigay wey caamala wuxuu ku shaqaalaysiiyey ahla khaybara reer khaybar bishatri maa shay barkiis yakhruju ka soo baxaa minhaa khaybar oo min tamrin timir ah oo zarcin ama badar ah magaalada khaybar waxay ahayd magaalo dhulbeereed ah koox yahuud ahaa deganeed nabiga sala allahu calayh wasalam dagaaluu ku qaaday waa ka faramaroojiyey ilaahay baa uga qaaday dad wuxuu u qaybiyey saxaabadii la socotee qaniimaysatay wuu u qaybiyey saxaabadiiyo nebiguna waxay ku mashquulsanaayeen jihaad fii sabiilillaahi iyo dacwo yahuuddaana waxay ahaayeen dad beeraleeyahoo beera beeraha sida looga shaqeeyo aad u yaqaan ayagiiya marka kula heshiiyeen waxaa la yidhaha beertan ka shaqee anigaa iskale qof walba dhulaa la siiyo soomaan ka shaqee geedaha timirta waraabi dhulka bannaanna badarku beer wixii aada soo saartaad bar leer halkaas culummadu waxay ka qaateen musaaqaad iyo musaaraca laba masaloo la kala yidhaah musaaqaad waxaa la idhahdaa geed meel ku yaallo oo sanad walba midho dhala isaguna meesha iskaga yaalla sida timirta inaad qof tidhaahdo waraabi ka shaqee wixii ka soo baxaad intaas leedaha ama intaasaan leedahay musaaqaadaa la yidhaha waa ka daliilkeedi waa geed timireedka musaaracana waxaa la yidhaahdaa musaaracana waxaa la yidhaahdaa dhul bannaan ood adugu iska leedaho dhulbeereed ah aada qof leedahay dhulkan ka shaqe wixii ka soo go-a ayaad intaas leedaana intaas musaaraca la yidhaha waa zarciga waa dhulkan tad la beero oo sanadan baxo laga guda gurana macalgeedki waa la fujina sida masagadii gelaydii bariiskii waxaaso marka labaduba waa bannaan yihi shaaficiyadu musaaqaad waa ogol yihiin laakiin musaaracada hadday keligeed tahay oo dhul bannaanon geed ku ol yihiin ma ogola ee waxaa lii waa ka nabigaa ogolaaday saabti waxay leeyihiin waa musaaracada waa hadday taabic u tahay musaaqaad oo maalan dhulkan beerta waxaa ku yaalla geedo waaweyn oo timiru ka baxayso dhulka qaybna waa banbanaanta qofka waa lagula heshii karaa geedkana waraabi dhulkana beer laakiin dhul keligiis bannaan beer lama dhihi karile laakiin daliilku sawaabku wuxuu yahay in musaaraca sideeda u bannaan tahay musaaqaadna sidaysa u bannaan yihiin sidooda u bannaan alxadiiu taasic wa amaanuun bacda almiatayn xadiiska siddeetan iyo sagaaliyo laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslim can raafic ibni khabiib bukhaariga muslimaa ka wariyeen raafic ibnu khabiib qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn akar alansaari ansaarta dadka ugu badan xaqlan dhulbeereed xaqligu waa dhulbeereed wa kunnaa waxaan ahayn nukri kuwa kireeya alarda dhulka waxaan ku kiray jirnay calaa anna lanaa annaga inay noo sugnaatay haadaa dhulkan annaga qaybtaanaan leenaha qaybtaan noo beer walahum shaqaalahana ay u sugnaatay haadaa dhulkan adigana intaan beero fiiri wuxuu leeyahay waxaan dhihi jirnay dhulbeeraadka dadka shaqaalaha annaga intaan noo beer adigana intaas beero saasaan dhihi jirnay fa rubamaa waxaa la arkaa akrajad inay wax soo saarto haadihi dhulkan macnaha labadii mid ka mid ah walam tukhrij aysan soo saarin haadihi middan mar waxaa dhici karta qaybtii aad shaqaalaha sida inaysan waxba soo saarin biyaa addegi kara si kala cudur ugu dhici kara qaybtii dhulka ninka milkiga iska lahaana ay bira soo saarto qofkaan fiiri intaasoo biroodu kuu shaqaynaya qaybtiisi waxba kama bixin qaybtaadina waa baxday aawa dhihidkiisi saw dulmi maa waxaa dhici karta qaybtii qofkii milkiilaha inaysan waxba ka soo bixin qaybtii shaqaaluhun ay wax badan soo saarto qofkii milkiilaha muxuu ku qaba beertiisii wax ka bixeen cadaalad maaha laakiin fiiri sidii cadaaladdaydoo hore xadiiskii horan ku soo marnay cabdullaahi bni cumar oo nabigu kula heshiiyey sala allahu alay waslm ahlu khaybar waxaad soo saartaan ad wax ku leedi haddii wax soo baxaan qofkii shaqaalaha dhididkiisuu wax ku helaya kii milkiilahana milkigiisuu wax ku helaya haddaysan waxba soo bixinna qof walbaa midna dhididkaa ka qasaana midna milkigii udhulka lahaa ama waa wada qadayan ama waa wada quudanayaan waa cadaalad nuucaasaa la ogol yahay laakiin lama ogola nuuca ah dhulbeereedkayga beerta intaasna aniga ii tabac adigana waxaad ujro u qaadataa dhulkaas tabco taas ma banaana ma banaana wuxuu yidhi raafic ibnu qabiil fanahaana nabigu waa naga reebay can daalika nuucan kirada nuucana oo ah dhulka qayb aniga ii beer qaybna adugu beero nabigu waa naga reebay sala allahu calay wasalam fa ama alwariqu lacag fidaa haddii lagula heshiiyo lacagaa lagula heshiiya haddee fidada markaasay shaqaynayda midii kalena waa lama lacag intaasaan ku siinahay beerta iiga shaqee falam yanhi falam yanhanaa nagama reebin wey falam yanhanaa nagama reebin nabigu ma naga reebin ma naga reebin marka waxay tahay laba dariiqaan hadda marayna oo bannaan beertan ka shaqee wixii ka soo baxa aada intaas leedahay ama intaas waa cadda tan labaadna iiga shaqee beerta lacagaan ku siina intaas le labada waa bannaan yahi alxadiiu tiscuuna bacda almiatayn xadiiska sagaashan iyo laba boqol ka gadaal walimuslim waxaa u sugnaaday can xandala ibni qays saxaabiga leha xandala ibnu qays alansaari almed maya saxaabi maha cafwan xandala ibnu qays waa taabici wey taabici wa can xandala ibni qays taabiciga la yidhaahdo alansaari qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey raaficna raafic ibna khadiij raafic raaficna khadiij raafic ibna khadiij waxaan weydiiyey can kiraa'i lardi dhulka kiradiisa dhulbeeraadka kiradiisa bidahabi dahab lagu kiraynaa iyo walwariqi fido dhulbeereed oo lacag lagu kiraynaa ii shaqee dhulkan intaa saddex bilood ka shaqee intaa beertaa soo go-aydo saddex bilood ama shan bilood ama lix bilood intaasoo lacagaad leedahay fa qaala wuxuu yidhi raafic ibni khadiij laa ba'sa bihi dhib ma leh inamaa wax kale ma ahan kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu-aajiruuna kuwa ku kala kiraysta yu-aajiruuna kuwa wax ku kala kiraysta calaa ahdi rasuulillaah rasuulka waqtigiisii sala allahu calayh wasalam bimaa makaanka cala almaadiyaanaat kanaalada waaweyn korkooda ku sugan wa aqbaaliljadaawili kanaalada yaryar hortooda ku sugan iyo waashyaa shayaala min azarci sarci ah fayahliku waa halaagsami jiroo waa baabi'i jiray haadaan nuucaanu wayaslamu waa nabadgeli jiray haadaan nuucaanu waxaa nabigu diiday ayuu nabaraa raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi waktigii nabiga kirada jirtay oo nabigu diiday waxay ahayd qofka beerta iskale wuxuu leeyahy dhulka kanaalada dhinacyadooda wuxuu leeyahy aniga halkaan ii beer halkaan aniga ii beer kanaalada waa weyn wey maad maadiyaanaadku jadaawishuna waa kanaalada yaryar kanaalka yarkaa meeshuu ku soo butaco hortiisa meeshaas aniga ii beeru leey dhul kaleetuu leeyahay adugu dhulkaas beero taasaa marka nabigu diiday sala allahu calay wasalam taasuu diiday marka wuxuu yidhi inamaa wax kale maahan kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu-aajiruuna kuwo wax ku kala kiraysta calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam bimaa makaanka cala almaadiyaanaat kanaalada waaweyn korkooda ku sugan iyo wa aqbaaliljadaawili kanaalada yaryar ku-aadkooda iyo waashyaasha yaala mina zarci badarka ka mid ah hor waxbaan ku siinaya beerta iga shaqee oga badaraan ku siinaya waa anaa kaa farxinaya anaa kaa farxinaya shaqe adugu imisuu ku farxa anaa kaa farxinaa waa jahaalo maahan wax qof shaqo loogu diro qofkaan qofaa wax yar ku farxa midaa wax badan ku farxa ma wuxuu ku farxayaa tagaa haduu farxi diido ka waran wax kastood siida adaa ballan qaada inaad ka farxideen marka ma ahan waxaasu heshiis waxaa la rabaa wax cad fiiri wax cadaa la rabaa waxaa dhici jirta uri fayahliku waa halaagsama waa baabaa haadaa qaybtan labadii qof qaybt qaybtooda mid ka mid a wayaslamu haadaa kanaa nabadgela walam yakun linnaasi dadka uma sugnaan kiraa-un kiro ilaa haadaa nuucaas maahane marka nabigu diidaayey halkaas nuucaa jiray marka nuucii nabigu diiduu ku bara walidaalika sidaas darteedaa zajara canhu nabigu dadka uga reeb sidaas darteed aa nabigu dadka uga reebay sal allahu calay wasalam fa amaa shay-un macluumun shay la yaqaan madmuunun oo la damaanay anaad intaasoo mushaara igu leeda ii shaqee falaa ba'sa bihi dhib male qaala musanifu wuxuu yidhi almaadaniyaat almaadiyaanaat maadiyaanaadka alanhaaru lkibaaru waa kanaalada waaweyn webiyaalka waaweyn kanaalada loola jeeda waljuduulu jadaawishuna annahru saqiiru waa kanaalka yarkaw kanaalka yarkaw wallahu subxaanaه wa taعala aclam salى اllah وslam وbaaraka calى nabiyina mxamed